magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga daafuray tartanka qur-aanka kariimka ah oo ay soo qaban qaabisay jamciyadda al-siraaj tartanka ayaa loo qabtay qaar ka mid a ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada baledweyne tartanka oo kor loogu qaadaya ahmiyadda qur-aanka ayaa lagu qabtay masjidka alhuda ee magaalada baledweyne sheekh maxamuud xasan nuune madaxa guddiga garsoorka tartanka ayaa ka waramaya ujeedka tartanka waxaan u fadhinaa tartankii nihaa'iga ahaa imtixaamkii ardayda ay ku tartamayeen qur-aanka kariimka ah qaarna soddonka qaar labaatanka qaar shan iyo toban qaar toban qaarna shan jus marka in sha allahu tacaalaa la kala bedi orodna ma ahanaa layidhi waal haddii la tartamana qofaa uun hormaroo badiya marka tartankana waxaa lagu galaa dadaal oo juhdi uu soo bixiyo horay u soo bixiyo qofka iyo nasiib marka ilaahay inuu u siiyo inuu ku guulaysto si kastoo ay noqotona qadarta ilaahay waan ku qancaynaa annaga waxaa waaye ardaydaas ma kala naqaana hadda uma kala eexanayno haddii aan naqaano hataa si ilaahay dartiisa ah ayaan u kala saaraynaa haddii alla yidhaahdo nin walbana nasiibkiisa ninkii ku guulaysto oo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad wiil iyo gebar wuxuu doono ha noqdo ayaan u kala saaraynaa haddii alla yidhaahdo in ka badan boqol toban iyo toddoba arday ayaa ka qaybgalaya tartanka si loo ogaado heerka ay ka joogaan xifdinta iyo fahanka qur-aanka kariimka